madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa bishii nofembar dunida u sheegay in ruushku uu gantaal kuwa xambaara nukleyerka ah ku riday ukrain waxayna taasi dhalisay su-aalo dheeraad ah oo ku saabsan sababta xiisadan sii kordhaysaa ay u dhacayso toddobaadyo keliya oo ay ka harsan tahay wareejinta awoodda ee washington genaraal sergey karakiyev oo ah madaxa ciidamada istaraatiijiyadeed ee gantaalada ruushka ayaa carabka ku adkeeyey awoodaha wax burburiya ee gantaalkiisa cusub waxa uu yidhi iyada oo lagu salaynayo howlaha la dejiyey iyo inta uu la eg yahay hubkan waxay gaari kartaa bartilmaameedyada yurub oo dhan putin waxa uu sheegay in gantaalka ruushka uu soo riday uu jawaab u yahay ogolaanshiyaha maamulka biden ee xilka kasii degaya ee ah in ukrain ay ku rido gantaalada uu maraykanku keeno gudaha ruushka waxa uu sheegay in looga gol leeyahay in la muujiyo in ruushka uu meel fog ka soo weerari karo dhulka neeto haddii uu rabo kormeerayaasha ayaa sheegaya in weerarada gantaalada ay qayb ka yihiin labada istaraatiijiyadeed ee ruushka iyo ukrain si ay u muujiyaan awood iyo in ay ku yimaadaan wadaxaajoodiyo sida ugu xoogan ee suurtagalka ah xukuumadda kremlinka ayaa ku eedeysay madaxweynaha maraykanka ee xilka ka degaya ee jo biden in uu wax u dhimay dadaalada madaxweynaha la doortay ee donald trump uu ku doonayo in si deg deg ah loo soo afjaro dagaalka sida uu trump ballan qaaday intii uu ku jiray ololihiisa doorashada waa eedeyn uu ruushku horay u jeediyey sergey lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waxa uu yidhi dabcan sanadkii laba kun lix iyo tobankii toddobaadyadii ugu horeeyey ee trump ee aqalka cad marka la eego qorshihiisa wadaxaajoodka caadiga ah ee ruushka si weyn ayaa loo wiiqay meesha kama saarayo in rabitaankan lagu doonayo in lagu khalqalgeliyo xaaladda ay tahay waxa aan hadda aragno laakiin qaar jooga washington ayaa sheegaya in ruushku aanu danaynaynin joojinta dagaalka iyadoo donald trump uu ku sugan yahay aqalka cad iyo haddii kaleba valadislav inozemsef waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda ee daraasaadka caalamiga ah waxa uu yidhi dagaalkani waxa uu horeyba u noqday mid caadi ah oo cusub oo loogu talagalay ruushka kuwaas oo doonaya inuu sii socdo sababtoo ah waxa ay dhalinaysaa koboc dhaqaale hadduu joogsadana maxaa dhici doona xaggee ayay dadka hadda xilka hayaa aadi doonaan dhanka kale ra'yi urun cusub oo ay samaysay xarunta falanqaynta ee yuri levada ee moscow ayaa waxay soo jeedinaysaa in ra'yiga dadweynaha ruushka uu u muuqdo in ay u wareegayaan wadaxaajoodyada lagu soo afjarayo dagaalka ukrain guud ahaan xuduudda ruushka ee ukrain ra'yi ururin ay dhowaan samaysay galab ayaa lagu ogaaday in celcelis ahaan laba iyo konton boqolkiiba dadka reer ukrain ee sahminta laga sameeyey ay jeclaan lahaayeen inay arkaan waddankooda oo wadaxaajood ka gala joojinta colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan haddii fikradahani la qabo garoonka ayaa laga yaabaa inuu u furmo trump si uu u riixo qorshihiisa oo uu u helo labada dhinacba inay ka wada xaajoodaan xabad joojin inkastoo ay hadda xaaladdu sii darsanayso